iminkana fiiri taswiirta shanaad yacquub waxa uu jeclaa naagtii raaxiil raaxiilna waxa u dhashay laba wiil yuusuf iyo benjamin laakiin raaxiil waxay dhimatay markay umulaysay wiilkii benjamin laakiinse wiilkii yuusuf ahaa waa uu koray wuxuuna u koray si qurux badan oo yacquub waxa uu ahaa nin xigmo badan oo aabbihii yacquub waxa uu baray waxyaalo fara badan oo yacquub wiilkiisii yuusuf waxa uu sameeyey koodh ama jubbad aad u qurux badan oo taasina waxa ay ka dhigtay in yuusuf walaaladiis ay aad uga cadhoodaan habeen habeennada ka mid a yuusuf waxa u timid riyo walaaladii iyo isaguba waxa ay ku jireen beerta gudaheega oo beerta ayay goynayeen yuusuf riyadiisi waxa uu ku arkay xidhmooyin fara badan walaaladii xidhmooyinkiisii isaga ay u sujuudayeen isaga xidhmadiisiina bartanka ayay taagnayd yuusuf waxa uu sheegay walaaladii riyada uu arkay kadibna walaaladii aad ayay isagugu sii cadhoodeen walaaladii waxay ku yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa inaad na xukunto mar oo aad ayay iminka u sii necbaadeen si sidii hore ka sii daran haddana yuusuf riyo kale ayuu arkay hadda waxa uu arkay dayaxa iyo qorraxda iyo koob iyo toban xidigood oo u sujuudaya hadda aabbihiis yacquub ayaa aad ugu cadhooday oo yidhi ma aniga iyo hooyada iyo walaalada ayaa kuu sujuudaya walaaladiina aad ayay u sii xanaaqeen haddana yuusuf waxa uu qalbigiisa ka dareemay in ilaah u hayo qorshe miyaad og tahay daba saaxiibow in ilaah qorshe adiga kuu hayo haddii aad tahay mid ilaah rumeeyey oo isaga raaca hubaal adiga ilaah waxa uu ku aayaa saaxiibow qorshe aad u wanaagsan